You're listening to 3CR.
Community Radio.
855 AM.
bismillahi raxmaan raxiim dhegeystayaal shaqaalaha qiimaha low halkani waa tiriisia codka afka soomaaligan oo xamdi axmed cali aan la socodsanaya habeenka soo talaada sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka waxaa saacaddu hadda waa sideedii iyo soddon iyo shan habeennimo waxaa ila daadahinaya isagana liibaan oo ila joogo stuudioga brogram xiisalan aan idiin haynaa bal wixii wadanka gudihiisa ka dhacayay gobolkeena ka dhacayay magaalada melbourne iyo dibadaha isagana wixii ka dhacayay aan ila wadaagi doona hadduu la yidhaahdo ee dhegeysi wacan ها إيه، dhegeystayaal soo dhawaada halkan waa triisa codka afka soomaaliga Ee, anoo xamdi axmed cali ee la socodsiinaya habeenka soo talaad sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka liibaan ayaa isagana la daadiinaya liibaan soo dhawow waa mahadsanta xamdi waa ku dhowhena idaacadda ha ee, liibanow ee, bal haddaan ku bilowno bal xagga waddanka aan usoo noqonno ee, ee, maxaa ee, ka ka jiray ka cusbaa xagga xagga maraykanka arrintii ee, minnesota khaasatan iyo maraykanka iyo donald trump yaa baryahan maalmahan maalme ka dambaysa xamdi sii waxaa daraysaba Ah, arrin aad iyo aad u foolxun ayaa ka dhacay magaaladii eh, minnesota haye waxaa dhacay eh, qolooyinkii dee immigrationka ahaa oo dadkii macnaha dee ice la oranayay ha baa waxay beegsadeen dad badan oo shacab ah haye marka dadkii waxaa ka mid ahaa wiil dhallinyaro oo la yidhaahda alex eh, pretty haye oo ah nin eh, adigu nurse ah haye marka ninkaa da-da yar marka wuxuu is hor istaagay dad badan oo macnaha dee la gumaadayay haye oo ice-ka ay macnaha Ay handadayeen cirsa- ay oo handad- cirsanayeen, ha.
ay cirsanayeen sax marka waxaa dhacay wiilkii asaga ahaa ee, waa lagu soo jeestay haye markii lagu soo jeestay adigu waxay noqotay gacan ka hadal bay noqotay haye dhulkaa lagu dhuftay dhulka marka lagu dhuftay baa waxaa dhacay haddana waxaa la baaray ee, garbihiisii iyo geesihiisii baa la baaray haye waxaa laga soo saaray ee, bistoolad sax wuxuuna u lahaa bistooladaas wax la yidhaahdo sharci Sharci buu u lahaa.
lahaa inuu wato sax marka ayagoo waxba aan hubsanba Mm.
waxay sameeyeen wiilkii dhallinyarada ahaa ha inay meeshii ku togteen ha argagax dadkii oo dhan meesha joogay yaab bay noqotayba ha.
yaab bay Ha, noqotay ha.
idaacadihii oo dhan bay haysataa Absolutely.
arrintaasna waxaa ka hadlay eh, madaxweynihii hore labadii madaxweyne hore haye bill clinton iyo waxaa ka hadlay eh, obama haye ayaa waxay soo saareen warqado haye ay ku dhahayaan Eh.
waa arrimo siyaasadaysan oo la handadayo haye gobollada ay aad macnaha mucaarad macnaha ay ay muxuu ahaa dimuqraadigu doorta dimuqraadiga dimuqraadigu laga soo doorto haye sax gobolladaas aad loo beegsanayaa haye marka arrinkan marka arrin siyaasad lug le- leh bay noqotay iska noqotay ha marka de kolleyba baryahan soo socda waxay noqonaysaa eh, arrinkan inkastoo eh, ayaguna yidhaahdeen ninkan eh, macnaha de maadaama uu qori watay ha. Eh, halis buu nagu ahaa sax saas darkeed baan anagu u dilnay Sax.
oo macnaha dee arrinkaa u dhacay Sel- is- isdifaac buu ahaa.
self defense baan Sax u buu ahaa.
sameynay ha inkastoo ay muuqatay wiilku teleefon buu gacanta ku haystay sax wuxuu la hadlayay qof weliba ka mid ah dadka agencyga Ah.
ah oo ice sax oo qofkii ugu sarreeyey stateka oo minnesota ah ha ayuu la hadlayay oo telefonkula hadlayay Sax.
mobilka sax gacantiisa kalena gacanta kor buu u taagay Aye.
tan midigtana teleefon ku haystay sax wax ee, kama muuqan wax la yidhaahdo qof inuu caraysan.
qoriga isticmaalaya Qori xataa isticmaalaya.
horta waa runta eh, liibanow eh, runtii waxaa dowladdu iyo khaasatan hay-adda weliba eh, secretariga ama xogayaha wasaaraddan qoladan ice-ka ay hoos yimaadeen waxaan wasaaradda d h s ama human eh, human service waxna caska inay taan u malaynayaa oo hagaag qoraal wuxuu soo saaray isla markiiba deg dega uu leeyahay nin qori haystay oo qorigii isku dayay inuu u isticmaalo askarta ayay iyagiina waxay u dileen self defense isdifaacay u dilahayeen laakiinse waxyaalihii kaameerooyinka ay tuseen waxay ahayd in islaan ay eh, qoladan ice-ka ahaa ay ay macnaha daba ordahayeen oo wax ku samaynhayeen handadahayeen inuu usoo birmaday Yes.
hase ahaatee asaga markay ku leexdeen wax ina haba yaraatee qori uu la soo baxo iyo qori uu muujiye ma ahayn bal waxaaba laleeyahay videogu waxay tusahayaan inay markay lagdeen dhulka ku qabteen intay baareen ay qoriga arkeen oo qoriga marka ka qaadeen Waa markay ka qaadeen kadib ayay toban xabood ku dhufteen Waa hagaag.
meeshaan marka waxaa iga soo baxaysa un keli ah markay arkeen inuu ninkan eh, rabshoolaha ahaa dabcan ay marka hore u arkeen inuu rabshoolo yahay inuu qori haysto ya waxay dhaheen haa wuuba noo soo galay waxaan u isticmaalaynaa inuu qo- inuu qoriga nagu Nagu handado.
yaan ka dhigaynaa saa daraaddeed baaban ama dillaba Waa hagaag.
sababtoo ah xataa ma ahayn wax la yaab kale waxaa weeye hal xabad xataa ma aho qoriga horta wayba ka qaadeen waxaa lagu leeyahay ninka marka xabaddu ku dhacayso Dhul ku dhacayso.
wayba ka qaadeenba wayba haya iyaga gacanta ku haya labo haddii xataa la dhihi lahaana nin criminal aho oo wax walba ka suurtagal ahaydna saad sheegtay waa runtaa qorigu waxaa ninka u diiwaan gashanaa Eh, weliba conceal maraykanku maogtay qori lahaanshuhu noocyo badan buu leeyahay gobolada guud ahaan wadanka waxay dhahaan waxay dhahaan second amendment iyo waxay dhahaan waxbaa u ogolaanaya to carry gun dadku Sax.
inay qori ay haystaan sharciga u ogolaanaya looma diidi karo gobolada kale bedel baa marka sharciya noocyo bay ka kala dhigeen kuwa waxay leeyihiin qoriga eh, ma ma muuqan karo waa inuusan muuqan karin oo dadka aadan tusi karin Tusi karin, aadan tusi ha.
karin Waa kuwa waxay leeyihiin waa inuu eh, uu muuqdo oo haddaad aad qori sharciysan wadato si loo ogaado oy boolis Inaad ogaadaan wadato inaad qof- qori haysato oodan ugu gabanin Waa hagaag.
waa inuu qorigu muuqdo kuwana waxay leeyihiin eh, conceal marka waxaa uun shardi aha marka ay ku weydiiyaan inaad u sheegto waa hagaag haddaad tiraahdo "Adeer, qori miyaad haysataa waa inuu sheego dhahaa waan haystaa xagee buu ku jiraa waa inuu u sheega meeshuu yahay oo hagaag waa inuu ay- aynan khatarna usan ku noqonin oo dhaho gamcaha hadda mathalan in waxyaala aad u isticmaala waxaa kamid ah gacanta inuu inuu saaro steerinka Mhm. Ol- waxaan filayaa xamdiyo dhabarjab weyn bay ku noqonaysaa donald trump Sax.
waxyaabihii uu isku dayey inuu ka sameeyo Ah.
oo ku saabsan eh, muxuu ahaa en, immigrationka sax wuxuu ku soo galay en, muxuu ahaa siyaasadda ama Aye.
uu dee madax u noqday sax oo aad loogu macnaha dee taageero badan u ballaaran u helay ha uu in- sheeganayay sheeganayay ha inuu la dagaalamayo dadka sharci darada ku jooga wadanka ha dad tiro badan waa jiraan inuu way ka joogaan ka celin doono Ka celin Inuu doono.
dadka sharci darrada ku jooga laakiin ka celin doono ha arrinkan arrin la filaya ma ahayn waa Sax.
arrin waxay noqotay aad u foolxun Sax.
oo dadkii oo shaqo aadaya ha si nadaamsan hadday wax u samayn lahaayeen ha dad badan baa taageeri lahaa laakiin Ah.
hadda sumcadiisii waxaa la leeyahay ha hoos bay u dhacday ha brograamkaasna waxay u badan tahay inuu sii socon doonin aha Eh, wallahi niyo liibana horta waa Een- waa sida macquulka ahaye Wad- Muda- mudaharaad ballaaran oo looga soo jeedo oo Eh.
gobolkaas Minnesota sax dartiisa ah ha baa wuxuu ka dhacay shalay haye aad u ballaaran haye oo lagu leeyahay waa inay ka baxaan Aye.
ice statekeena Aye.
oo macnaha minnesota waa inay ka baxaanba haye si emergency ah sax waxaa kaloo hadlay Mm.
eh, ninkii maayarka ka ahaa eh, gobolkaas sax Eh, ninkaasna isagana wuu ku dhawaaqay wuxuu yidhi si arrin macnaha dee fool xun baa ka dhacayso Mm.
haddii waktiga aan yidhaahno ay ku soo jawaabi waayaan Mm.
oo waxay noqon doontaa Mm.
en, macnaha dee arrimo kale oo ah.
macnaha dee inay noqoto ha ha awoodda ay- gobolkii iyo federaalkii ha inay aada isu yaraa laakiin se af- liibanow maalin dhaweytaan horta kaga hadlay arrintaa webi shabeelle Sax.
arrintan eh, federaalka sax waa arrin utala xiise leh oo oo u baahan marka qaarkood in hoos loo fiiriyo waxaan isbarbar dhigay maalin dhaweyto eh, saddex federaal ama la dii kala wax loo dhihi kara xataa afarba la dhihi karo federaalka soomaaliya federaalka australia federaalka maraykanka iyo mid hadda la raba in laga hirgeliyo kenya dal soomaaliya ay daris yihiin marka waxaan eh, ku kala saaray federaalka eh, ujeedadan usoo jeedan u badan waxay tahay libanow federaalka australia ma samayn karo federaalki maraykanku wuxuu samaynayo ma samayn karo absolutely ma samayn karo sharcigu uma ogolo Waa hagaag.
waxaana ku tusaysaba in arrintu saa tahay berigii eh, lockdownka aan ku jirnay magaran eh, eh, dhacay waa kii saf- eh, eh, gobolladu sa- Eh.
waxay iska xidheen xuduudii bay xidheen Xuduudii bay dowladda xidheen.
federaalka waxbay ka qaadi weyday.
Waa hagaag.
Ah. Eh, waxaa kaloo ad arkaysaa inuu federaalka maraykanku uu uu xa- awood weyn uu leeyahay oo uusan federaalka australia lahayn waxaad maqashaa f b i mar kastood maraykan joogto Sure.
markii la dhaho xagga dembi baaridda qolada ugu horeysa ee ugu xoog badan ee wax walba dalka u xisar waa f b i weye f b i na maxay tahay federal bureau of investigation waa federaalka qalada eh, wax dembi baaridda weye australia dembi baaridda federal haddii la dhaho waxaa u xilsaaran waxaa ugu dhow waa waa a f p australian federal police Sure.
wayna adag tahay inaad aragto Ah.
meel ay wax ka qabanayaan iyo dad ay wax weydiinayaan waxay samaynayaan Waayo.
taa marka waxay tahay liibana waxa u- arrinta u dhaxaysa waxay tahay Mhm.
federaalka hadda ka socda maraykanka Sha.
waxaa dhalay fe- federation ba way- Federation.
waxaa federationka maraykanka hadda ka socda Aha.
waxaa dhalay oo uu ka yimid Federation.
federaalka waa sax federaalku ka yimid Mhm.
laakiinse federaalka australia ka socda State waxaa ka- dhalay gobollada dhalay waa hagaag gobollada dhalay marka waxaa iska natural marka markaad wax adigu aa kaa yimaado waxaad awoodda inta aad isa siin karto inkastoo dadkii kale ama dadkii wixii kale aad la wadaagayso inta aad awoodda adiga isa siin karta ee aad la hari kartaad la hari inta Waa.
ay kuu suurtagal ka tahay Waa gartay.
welidaaba marka gobolladii markay awooddii iska dhiibahayeen ee federaalka u dhiibahayeen yay intii un ay qasabka ahayd ama lagama maarmaankeed inay dhiibaan bay dhiibeen waa hagaag intii ugu muhiimsanaydna ayagaa haysta oo ay ka mid tahay caafimaadka oo ay ka mid tahay booliska Waa oo ay sax.
ka mid tahay eh, guryaha Sax.
dhulka hadda federaalku dhulka waxba gacanta uguma jiro dhulka waxay gacanta ugu jirta dowl- gobollada mamusho ugu jiraan Waa hagaag.
marka waxaan oga jeedaa marka maraykanku markii xagga loo fiiriyo eh, federaalka ayaa say ka caddahay gacanta sare leh Waa Eh, gobolku wuxuu isticmaali karaa un legal un Mm.
legal unbuu isticmaali karaa maxkamad ha inay dhahaan eh, waxaa joojiya eh, ma samayn kartaan oo markaa deedna ay maxkamad tagaan taa naftigeeda hadda donald trump oo kaleeto crazy ah executive order buuba iska iska Waa iska isticmaaliba samaynaya.
iska isticmaaliba ha Waa.
sababtoo executive orderka waxay tahay dalka dhan asaga ayuu hoos imaanhaya waa hagaag maadaamu asaga hoos imaanayana awood wuxuu leeyahay eh, eh, na- dabiiciga natural aha oo inuu dalka afeerihiisa asaga mooyeene aan laga daba hadli karin Mhm.
marka executive order macnaheedu waa un taasi weeye macnaha waxaa weeye markii hadduu hadda ruux dhib gaadhayo waa inaan dhibkaa aan- anaa- markaa anuiga anuiga anaa ka mas-uul ah Mm, waa inaan dhibka istaajiyo Sax.
hadhow hala fiiriyo inuu sharciga waafaqsanyaha laygula xisaabtamo laakiinse markaa asaga waa inaan samayn karo shaqaalahabu amri wax buu samaynaya Sax.
marka horta eh, marka inayn wax badan door badan inayn lahayn maxkamaduun inay hor istaagaan mooyane Ahay.
wax toos ah oo goboladu ay qaban karaan hadduu jiri lahaa Waa.
mar horey samayn lahaayeen Aad iyo marka aad.
wax badan oo saas inay qaban karin baa iyay u eg tahay laakiinse donald trump eh, liibanow haddii si loo fiirina saa hadda tiri waa runta dad baa waa isweydiinaya waxay leeyihiin eh, waxaa waa lagu kici doonaa laakiinse su-aasha meesha ku jirta liibano waxay tahay dadku waa inuu fahmo arrin baa jirta maraykanku u khaas la yahay oo dalalka kale adduunka intiisa kale uusan la waa- uusan la waaj- la wa- la- la waafaqin la wadaagin Aha.
khaasatan australia oo kale doorashada maraykanku waa door door baseeta weliba ma ahe waktiga ay dhacdana waa wakti uun dadka niyad go-an ma meel kasta way go-an tahay australiaba way go-an tahay laakiinse dad niyad haya awoodna u leh unbaa codayn kara dad niyad u haya oo dhahaya ilaa ilaa arrintan inaan codeeyaan rabaa Ee, awoodeedina leh maxaan oga jeedaa awoodda haddaa tahay ruux iska maskiin oo shaqaale ah oo meel dukaana ka shaqeeya oo doorashada maraykanka waxay dhacdaa talaaday dhacdaa haddii uu shaqaalihii aad u aragto haddaad iska dhaqaaqdo ama aad fasax qaadato waxaaba laga yaabaa inuu ninkan sha- ee, ee, ruuxan u shaqaynayso uu ku diido ama uu ku dhaho niyow wa- fasaxun baad ka baxay aadan maxay tahay maxaasi adigu inay dhibaato kuu keenayso daad u malaynayso waxaad faraha iskaga qaaday waxaa la- war waxaan waxay Dad badan ma danaynayaan, macnaha macnaha wax- ha oo- ma ma samaynayaan marka ma danaynayaan ma ahe waxaa isugu darmatay ee, ayadoo oo ay optional tahay Sax.
oo aan lagu ciqaabaynin sida australia oo kale aan lagu ganaaxinin waa hagaag labo ayadoo maalintu ay maalin shaqo tahay waa hagaag saddex ayadoo oo markaa aanan laga yaabo inaan ruuxii aad u shaqaynaysay inuusan arrintan kugu waafaqsanayn oo laga yaabo inaad ar- ee, uu ku dhahoba ee, weliba khaasatan runta markii loo hadlo dadka ee, masalada afrikaanka oo kale iyo dadka immigrantiga ah inta badan kasoo qaado waxaa loo malayni inay u codaynayaan kasoo qaado republica ee hore dimuqraadiga oo kale marka haddii lagu arko adigoo dadka maartay masaakiinta aha siyaasadana xiisaynaya Waa hagaag.
waxbaad ka yaabiba inuu ninkan booska ay taajirka u ogaado waryaa fiiri midkan waa mid ee, Waa s- maadaama- maadaama siyaasadda xiisaynayo Uu xiisaynayo.
dana wuxuu kasoo horjeedaa teenna qoladan eh, Re- republicanka iyo Wa- waa gartay.
yuu kasoo horjeedaa marka taasoo dhanba waxay sababaysaa inay dadka horta ayna dad badan ayna dhaqaaqin oo codaynin marka waxaa su-aashu marka waxaa weeye ma dadkii intay xanaaqaan ayay codayn hayaan mise kuwa kale oo aan iyagu codeeyeen laakiinse awoodda leh oo awal dhihi jiray waxaanan codaynayno wax isdhaama ma jirto oo markaa la energize gareeyey oo uu donald trump uu leeyahay anigaa ninkiinii aha anigaa waxaad rabtaan hirgelinaya waa kan aad i aragtaan dadkii immigrantiga dadkii wixiga ahaa waa boorkan kaga shiday waa kan waa aan ka qabanhayo sax.
wax kale ood rabtana oo boqolaalan kalena waan kusoo dari Waa gartay.
soo kac markaas waxaa laga yaabaa inuu marka ruuxii ma ciyaalkiisi iyo adeeradiisi iyo ilmeedarihi soo kiciyo oo xataa kuwa eh, kambaniya leh Haye.
nin dhanoo hadda ke- ruux dhanoo kambani leh Ah.
oo laga yaaba inay boqol ruux ka shaqeeyaan Waa.
yaba laga yaaba inuu yidhahdo fasax baa tii ordaya eh, eh, eh, codeeya Waa.
Wad- wad- wa- idimo wa- inuu ku booriyeba xusuusiye xataa si beri inuu xusuusiye xataa sax ayaaba mataqaanaa wax weyn ah arrin kalaa jirto liibano idan mar dhow aan bartay oo la dhaho eh, maraykanka vota harvest maraykanka ka- australia kama jirto Sax.
waxaa la eh, postal baa la dhahaa Eh, waxaad samayni eh, waxaad ka codsani qolada doorashadaad ka codsani inay waraaqda ma- ama waad shaqaynaysaa ama maxbaad ku mashquulsan tahay waraaqdii codaynta in guriga lagugu soo diro Waa sax.
markaas haddii laguu soo diri waad buuxin Waa sax.
qolo kale oo taaban karta ma jirto Aha.
boostadaad u diri qolada doorashaday u tegi wax kaloo ogaanaya ma jirto Aad iyo aad.
laakiinse maraykanku waxaa ka jirta wax voter harvest in la dhaho sa- kasoo qaad adigoo eh, eh, nin milyaneer ah yaa waxaad shaqaalaynaysaa laba boqol oo ruux markaas waxaad leedahay meeshaas oo dadka ah, u badan aan u malaynayna inay dadka ninka ruuxa u codeeyay inay yihiin Bah, bah.
baliis laba dhowr isbuuc ka hor doorashada weydiiya inay horta isdiiwaan geliyaan haddayna Waa.
isdiiwaan gelinin Waaw.
waraaqihii inay buuxiyaan Waa, bah.
markaasaa deedna waraaqihii loo geyn nooc macnaha intay waraaqii eh, codeeyaan Mhm.
oo ay saxiixaan Waa sax.
oo ay bashqadii iyo wax geliyaan Sax.
kasoo qaaday marka aday kuu dhiibhayaan waa hagaag marka ruux waxaaba dad waxaaba re- la booriyey oo la Oo la waxeeyey wey weeyey.
haa oo shaqadii loo qabtay Ah.
marka waxaa hortaas looga sii jeeda waxay tahay donald trump waxa uu sidan berigii dhaweytan isagoon loo malaynaynin oo khaladaad badan badan sameeyey oo xataa dembi lagu wado madaxweynihii koowaad ee lagu xukumay ilaa soddon iyo wax dembi oo criminala weliba aad iyo aad.
lagu soo qaaday weliba waa lagu helay ni haddana waa kii ku guuleystay taa marka waxay kutusaysaa in dadka ruuxa inay easy tahay dadka qaarkood inay dadka mobilas garayn karaan Mhm.
marka waxaana dhahaa maraykanka doorashadiisa waxaa ka cod waxaa codeeya boqolkiiba afartan keliya boqolkiiba afartan baa codaysa Lix.
haaf hataa ma dhan Waa.
lixdan boqolkiiba lixdan ma codayso waa hagaag marka boqolkiiba afartanka codaynaysa ruuxa mobalas gareeya soo kiciya wuxuu doonaba ha u ballanqaadee ama ha cabsiyo hodha hadiinan codaynin balaaya idinku dhici oo balaaya waa la- guryaha laydinku soo daadani Waa.
oo dadka intay casbadaan ha dhahaan aan waxaan iska celino aanu codayno Insha Allah.
ama lacag ha loo ballanqaado ama jannaha loo wax kasta ha loo ballanqaadee Haye.
yay ku- marka horta marka donald trump arrintiisu marka arrin sahlan ma aho Eh, xamdi waa Arrin arrin sahlan ma aha.
arrin aad u qosol badan ka- baa ka dhacday marsoorla naftigeeda haye waxaa jira haween badan oo soomaali ah badanaa ay dhigooda ma qaataan haye marka suuqii baa laga helayaa waa la kaxisanayaa haye markaasaa waa dad sharci leh oo la ogyahay haye markaasaa waxaa noq- waxay dhacaysa sidii de kenya dadka soo maraa yaqaana haye dadka aan sharciga wadan waa la kaxin jiro waxa la Ah.
geen jiray isbitaal muxuu ahaa booliiska la geen meesha jiray booliska laga marka jira booliiska looga daba tegi jiray haye marka dad badan oo soomaali baa laga daba tegey haye oo saas oo kale loo soo sideeyey haye gabar yar baa ku jirta marka oo aad u cabanaysay haye oo dhahay- soomaali ah oo soomaali ah haye id iyo waxmaynan wadan haye gaarigeedii miyaa mishoobkii baa laga qabtay haye waa la handaday Haye.
way- iyaduna waa de gabar meesha mindhaa ku kortayoo haye way isla way is- waa waa isgeejisay Haye, haye.
waa is adadkaysay haye dhulkaa lagula dhacay haye markaasa adigu aakhirkii newskii baa laga wareysanayo Eh.
waxay leedahay weligey waxaanoo kale ma arag waa argagax haye dadkan waxay nagu samaynayaan wax saxa ma ahan haye qof sharci leh baan ahay haye marka wax dulqaada dadka ma muujinayaan haye qofkii arkaan waa iska qaadanaya waa tarxiilayaan haye marka arrimahaasoo ballaaran baa Ah.
meesha ka jira ah marka waxaan u malaynayaa programkaas ah dad badan baa wuxuu cashir oo maraykanka ah ha uu ha joogay, ha ha wadaysaa.
absolutely absolutely waa waa mi- waa run wey waa runtaa weeye Eh, runtii waxay eh, s- s- horta waxaa eh, xaqiiqata isbedel weyn ba adduunka ka socda oo maraykankan uu ku jiro waxyaalaha hadda eh, toban sano ka hor ama mataqaanaa eh, dhowr iyo toban sano ka hor aanan la suuraysteen oo lagu dhihi lahaa ruux hadduu ku dhaho eh, ad- waxaasaa laga yaaba inuu ka dhaco maraykanka ama dalalka hadda dimuqraadiyadda iyo lagu sa- lagu sameeyo human rightska inay aad u qadariyaan iyo sinaanshaha dadka waxaas oo dhan lagu sheego iyo ka dhacayaan hadduu la dhihi lahaa way aad bay u adkaan lahayd in la rumaysto Waa laakiinse eh, waxaan eh, jeclaan lahaa dadku inay ku baraarugaan adduunku horta arrintana qalbiga in laska saaro run markeen daba aan isula hadalno in qalbiga laga saaro aha eh, adduunku waa la dhaafay waktigii la isgumaadi jiray ama saad u eg tahay ama meesha aad kasoo jeedo ama dad inay ku cunib- ku- ku necab yihiin yaa lagu gumaaday waa la dhaafay horta dadku inay iska iloobaan taasi weli waxaan aan arkaa aaminsanahay inay si toosa inoo tustay arrintii eh, eh, eh, maartaqaanaa eh, waxay ka dhacayay falastiiniinta ku dhacayay ma ruux suuraystay ma jirin in adduunka dhan oo daawanhaya haween iyo ciyaal saa loo gumaaday guryo saa loo burburin iskuulla saa loo burburin wax kasta dhulka la dhigahayo ma aynan weligeed ruux ma uusan furaysteen marka taa inay dadku cibri qaataan oo qalbiga la gashadaan hadda malihi dadku ha cararaan oo ha baqdaan oo waxaas ma cabsiinayo laakiinse in ay ogaadaan isbedel weyn weyn inuu adduunka ka socdo isbedel weyn ka socdo isbedeladana weligeed adduunka uga soo dhici jiray waxba yeenan arrintan qalbiga ayaan lagu gashanin oo adduunku waa isbedelay oo dad baa waxaad arkaysaa marka qaarkood waan ku qoslaa eh, liibanow dhahaysa "Ah, waxaanu nahay dad f- xadaarad baan noqonay oo civilized baan la noqday oo eh, waxaanu ku jir dad baa waxaan iska dhahan sida isagoon sanad wax sheegayo "Ah, waxaanu ku jirna 21st century Was-
yar iska dhib maxay tahay Haye.
bini aadan waa un bini aadan bini aadan waa bini aadan wax walba bini aadan kii kale.
hore Aha.
iyo kii dhexda joogay iyo kuwii ugu dambe waxay kasoo bilaabatay eh, sida lanoo sheego eh, labadii walaalahayda aadam uu dhalay yaa mid midka kale waxay isku maageenba wuxuu aawa sheekooyin kala bedelan baa la sheegaa yuu dilay kow kagesi waa bilowgii hore ka bilaabatayba meesha ka bilaabay intii uu dhexda kusoo jirtay adduunka saan buu isu gumaadayay isu leyn jiray waxay sababtaa noqota malihi way saxsanay way khaldan tahay wayna dhici doontaa taas waa xaqiiqo wey marka waxaan ahaa qalbiga ha laga saarto Eh, waxbaa eh, la xad- la noqday eh, waa la si xadaaroobay oo waxyaalaha qaarkood beri dhici jiray ma dhacayaan taa iyadoo qalbiga ha laga saaro oo mataqaana ma aho arrin socota Eh, libano arrintan marka waxay ahayd xaggii minnesota eh, waa arrin socoto weeye oo aan mataqaanaa wixii eh, ay bal ku dambeysay iyadana kol mar kastaba communitiga aan la wadaagayno jaaliyadana waxaan rajeynaya khaasatan hadda soomaalida eh, focus baa saaran Eh, focuskana wax ma aho waa saad sheegtay wey horta meeshan dimuqraadi baa laga soo doortaa gobolku la doortaa haddana soomaalidu waxoogo mataqaanaa eh, waxaa laga arkay dad maarata yaraa cadcad inay yihiin donald trumpna waa nin iska simblistiga wey runtii markii loo fiiriyo nin meel dheer wax ka fiiriyo ma aho waa waxa uu arko Xamdi- buu uu- uu ku reaction ka sameeyaa xamdi oo adaa ku watay tirada dadka la qabtay manasoro waxay ahayn saddex kun oo qof haye soomaalidu waxay ka noqotay boqol iyo ma aqaan iyo lixdan miyaa la yidhi haye Een, haaf ka mida intaasi waaye waxay noqdeen dad sharci lahaayeen haa oo marka lasoo gadaal laga soo sideeyey haa marka waa dareemi kartaa maadaama carabkii mar walba lagu soo celcelinayay soomaalida haa waxayna noqotay dadkii ugu yaraa haa oo meesha dee ku jiray made taasi may waaba iska ruux kastoo hoos u fiirinhaya yaaba iska garan kara in runta saa noqon soomaalidu sababta soomaalidu boqolkiiba xataa ma aaminsan inay laba ama saddex dhan tahay populationka eh, gobolka ama magaalada soomaalidu si unbay u muuqatay mooyeene Waa hagaag.
sina waa la isaga maagan yahay oo dad mataqaanaa waxaa loo bartay moogtahay soomaalidu wax bay tahay afrika dadka afrikaanka iyo madow iyo inay gabadaan gacanta ku gabadaan moogta looga bartay dadkan madowga xataa meesha joogay in badan oo intay barteen hadda nidaamkii oo dhan la fahmay oo systemkan aada ugu jira You're listening to a 3CR podcast. 3CR is an independent community radio station based in Melbourne, Australia. We need your financial support to keep going. Go to www.3cr.org.au for more information and to donate online. Now stay tuned to hear the rest of your 3CR podcast.
kuwa xataa naftigoodu way gagabadaan ilaa xad bay gabadaan oo waxaan laakiin soomaalidu ma gabanayso Waa hagaag.
marka waxa ugu weyn horta soomaalida loo waxayna waxaa weeye dadkan eh, cusub meesha ay gagaban lahaayeen ee yar waxaan lahay ba iyagii baaba dadka maartay soo soo raadsanaya soo raadsan.
marka waxa ugu weyn ee taas sabab weeye soomaalidu tiradood ma badno ma badno Eh, dad aada uga fara badan baana meesha jooga waxaa ugu badan dadka ugu badan ee illegalka meesha yimaada ugu badan waa dadka latin america ka yimaada Ah.
weye S- eh, spain bahasha waxaa la jiray mexico iyo Mexico.
ha dalalkaas way kuwa ugu fara badan marka soomaalidu waxeedu waa iska iska maramarsiyo bay iska ahayd donald trumptiisu Aha.
iska maramarsiye iyo wuxuu rabaa wax mataqaanaa hal kale ogow mid kale iyadana meesha ku jirta dadka haddaan ka hadlayno dad aad u fara badan oo significant ah hadda ayaa eh, american ah marka donald trump haddii laga dareemo in uu dadka laatiinka ahaa uu eryanhayo waxay ku ridi kartaa cod weyn bay dhaawac codoo weyn bay ku ridi kartaa laakiinse soomaalida cod ku keeni mayso Aad kuma keenayso aad iyo aad soomaalidu marka waxaa weeye waa waxa la dhaho waa eh, maxaa la dhahaa low hanging fruit waxa la dhaho kaleete markaad eh, geed midho ka guranayso yaa waxaa la dhaha marka hore meesha u hooseysa ka ka go ka- marka soomaalida nafsi haddii loo fiiriyana donald trump eh, dadkiisa dadka uu necab yahay every box bay soomaalidu yay u tigarayn moogta haddii la dhaho muslim way tigarayn haddii la dhaho afrikaan way tigarayn haddii la dhaho madow way tigarayn haddii la dhaho eh, dad maartaqana aan waxa aada uga fiirsano wixii ay soo hormaan qarka kaga istaagana way tigarayn marka donald trump Ahay.
wax kastay u tigarayn ruuxan weliba xiishoonaynin Wah.
way u tigaraynhayaanoo maartaqanaa eh, way u waxaynayaan Eh, marka xogoo yaroo bareeg ayaanu gelaynaa bal haddana wixii gobolka eh, ka jiray iyo iyo arrimaha kaleeta ayaan kusoo noqonayna haddii la yidhaahdo ee dhegeysi wacan dhegeystayaaalkan waa tiriisiya codka afka soomaaliga soo dhowaada brograamka waxaad naga dhegeysanaysaan mawjada dheerkeedu iyo sideed boqol konton iyo shan a m sidoo kale eh, shabakada internetka trisia org a u ayaad eh, eh, live haddaad dhahdaan ayaad habeen kastoo talaadaha sideed iyo barka ilaa sagaalka iyo barka aad naga dhegeysan kartaan Eh, eh, o- online programka ilaa isbuuc ayuu ku jiraya marmarna markay eh, ii suurta gasho podcast ayaan geliya laakiinse eh, libanow haddaan usoo noqono wadanka gudihiisa waxaan la soconnaa arrintii argagixisada eh, iyo dadkii shan iyo tobanka la laayay iyo dad badan oo dhaawacmay ee bondi ka dhacday beach meesha sydney waa kii baarlamaanka australia dib la isugu yeedhay Eh, si deg hor- horey loogu yeeray waqtigiisa isagoo la gaadhin la isugu yeelay si ay waxyaalaha dowladda ay soo jeedisay eh, ra-iisul wasaare antony albanisi ay u- ay u horgeliyaan arrinta la yaabka noqotay liibaan waxay noqotay wixii eh, m- m- eh, ra-iisul wasaaraha ku bushgaraynaya ama ku riixaya ee lahaa baarlamaanka maad soo celis baarlamaanka maad u yeedhid baarlamaanka maad u yeedhid ee lahaa waa inay arrintaa antisemitiga ahaa ee sharciga ahaa ee la hirgeliyo in la hirgeli lahaa arrintii markii la sameeyey oo ra-iisul wasaarihii uu baarlamaanka isugu yeedhay umbay baa eh, qoladii mucaaradka ahaa bilaabeen eh, dibu- dibugurasho ay bilaabeen oo hadalko dhan waxay ka bilaabeen wixii uu ra-iisul wasaaruhu soo jeediyey inay dhaheen eh, "Ah, arrintan waxoogow eh, dadka xuquuqdooday ku xadgudbaysaa Eh, libanona isbuucii hore u ahayd baa inaan yaan ka yar hadlay waxaa u baahan dadku inay markasta fahmaan waxaa ka mid ahaa sideeduba ee, mucaa- dowladda iyo mucaaradka labada urur ee, midna ka ugu weyn uu yahay libarka kuwan kalena ay yihiin mucaaradka ee xulafada ah liberaalka iyo nationalka isku aha waxay kala qaataan oo u- dadka ugu kala matalaan dadka way macnaha ilaa xad dadka way kala leeyihiin dad bay og yihiin say u fikiraan oo ay dhahaan mar kastaba idinkaan idin matalaynaa waxa aad og- waxa aad aad u inta badan qadarisaan waan ognahay waxaasaan mar kastaba horumarinaynaa marka liberaalku khaasatan liberaalku waxay ay maadaama magaca liberal weliba wuxuu asalkii liberal wuxuu u taagan yahay macnaha wax la dhaho xorriyadoo kale way asalkeeda saasay tahay inkastoo hadda runta markii loo fiiriyo laybarka ayaaba dhinaca xorriyadda iyo dadka xuquuqdooda laybarka hadda ayaaba qaatayba taa laakiin asalkeeda liberal lib- liberalku wuxuu ku bilowday inuu xagga xorriyadda eh, dadku qowlka inuu yahay waxay aad u dhahaan oo isbuuc horna aan sheegay waxa la dhaho small government inayna dowladdu dadka ayna faragelinin eh, arrimaha guud ee nabadgelyada iyo caafimaadka iyo waxa ha samayso laakiinse dadka inayna aad u faragelinin maalin horena waan xusuustaa waa- inaan xusuusta mooyeen waxaan idhi dadka inta badan laybarka u codeeya waa dadka danta yar kuwa inay iyagu danta waxay ugu jirtaa dowladdu wax kasta inay farageliso oo caafimaadka ay barbaar garayso oo haddii cunta la-aan jirto cuntada ay barbaar garayso oo Waayo.
wax walba inay faragelisay rabaan Waayo.
ma rabto in dowladdu ay banaanka ka istaagto habto iyagu dowladdu ay u baahan yihiin kuwan kalese waxay isyar bidahayaan inay isku yar filan yihiin dadka dabaqada yar sare iyo dhaxa ilaa sare bay isu arkaan marka waxay leeyihiin dowladdu yana soo faragelinin waxyaalaha ugu muhiimsan unay muhiim muhiimka lagaba maarmaarkuna noogu timaado yana aad noo faragelinin taas baa iyadana marka waxaa ka dhalata in ay ay dadka xor loo siiyo hadday rabaan inay eh, af fikradooda sheegaan hadday hadday dhahaan oo kaleeto inay dhahaan oo kaleeto dadka noocaasa noocaasa ayaa dalkii naga qaadanaya in loo ogolaado sharcigu inuu ogolaado marka dadkii waxaad moodaa liberaalka guud ahaan u codaynhayey ayaa arrintii ka cabaacday oo yidhi arrintan laleeyahay waa la soo jeedin oo antisemitic iyo anti verification iyo laleeyahay waxaaba laga yaabaaba inayna xakamayso oo haddii aan aragno runtii taasay kusoo ururaysaa haddii aanu aragno dalkii dad xun oo naga qaadanhaya inay soo galahayaan inaanan dhihi karin oona dhihi karin dad xun baa meesha yaa dalkii soo galaya oo naga qaadanhaya oo sharci aan jebinayno marka arrintaas anaga kama s- aan raalli kama nihin yay bilaabeen markaas marka liberaalka waxay bilaabeen dib inay u istaagaan Ma- xataa a- haye xamdi marka qodobada oo ay macnaha diidan yihiin meeqa qodob ayaa miiska saaran oo laga cod- macnaha dee- qodobada horta way badnaayeen maana wada dulmarin laakiinse guud ahaan laba un bay ahaayeen yay guud ahaan ku sablaysnaan waa mid ee in la xakameeyo dadku waxa ay dhihi karaan sida inay dad kaleeto iyadoon weliba antisemitic bisa la dhihin in uu ruuxu ka hadlo dad kale oo uu yidhaahdo dadkaasi waa dad xunxun waa dad aan khayr m- dhib mooyeene khayr uusan ka imaanin waa in eh, waxa lagu sameeyo oo eh, is- dad is- isnacayb iyo dadka oo isnaca inuu eh, uu abuuro horta midda qayb midaasay ahayd midda labaadna waxay ahayd asla- asaliyan ay ku salaysnayd dadka in qoryaha la xakameeyo oo dowladdu ay tiraahdo qoryaha noocaas noocaas sida qoryaha hadda xooga badan ee labadii nin ay isticmaalaan oo kaleete in la og- aan la ogolaanin ee, lana sharcina la sameeyo la dhahayo dadka ruuxii keena muddada iyo muddada inta u dhaxaysa lacagtiisii baa loo celo dowladda ka gadanaysa wax dhibaataana loo qaadan mahayo haddiise maalinka wixii ka dambaysa waxaa laga yaabaa inay dembi las- lagu- dembi buu qal- galahaya maxkamadda saara laga yaabaa hubkiina eh, mana uu helay dowladdu hadday aragtan waa laga qaadaya lamana siinhayo eh, xaqiisii qorigana lama siinhayo marka binimas labadaasuu ku kala jiray mid dadka laleeyahay waxa ru- dadku waxay dhihi karaan iyo waxayna dhihi karin iyo wixii ay banaanka ka dhihi karaan la xakameynhayo iyo midda qoriga marka markay hadalkaa bilaabeen iyo ra-iisul wasaare isla markiiba wuxuu yidhi okay labada labada sharci waan kala qaadaya marka si arrintu u hirgasho oy baarlamaankii maadaama soo celinay Sax.
si aabad weliba idinka idinku sahlo labada eh, eh, qodob Qodob.
waan kala qaadaynaa midka qoriga waa taageeraysaan soo maaha ka qorigana gaar baan ka dhigaynaa kan kaleetana okay aan wada hadalno maxaad rabtaan inaad ka saartaan markay taa la yidhi ayaa marka haddana mucaaradkii baa iskhilaafayba Haye.
waxaa dhacday taariikhda australia markii labaad inay taan u malaynayaa qolada xulafada la yidhaahdo eh, oo ka kooban nationalka iyo liberaalka oo aan u malay inay yihiin ilaa muddo konton sano miya wax noocaas oo kale muddo dheer xulafadaa ahaa markii koowaad ay eh, kala go-een waxay ahayd markii doorashadii hadda u dambeysay ay dhacday oo dharbaaxa xun ay ku dhacday weliba liberaalka yay intay isku dhaceen yay yay kala yayba kala jabeen laakiin wax yar kadib way isku soo noqdeen markiiba haddana arrintii dib ay isugu soo noqdeen tanse waxay noqotay inay kala dhaqaajiy hadda haddaan saan taagannahay maanta iyo hadduusan wax dhicin mucaaradkii waa uu qaybsan yahay waa kala dhaqaajiy Eh, nationalkina dhinac bay u dhaqaaqeen Sax.
mucaarad eh, liberaalkina dhinac bay u dhaqaaqeen arrinta marka muhiimadda leh ee rabaa waxaa weye dadka inaan ku baraarujiyo maxay isku- arrinta maxaa sabab u ahaa waxaa sabab u ahayd guriga dowladdu ay horta joogtay ra-iisul wasaaruhu joogo ee la dhaha house representative-ka ayay arrintii sharcigii soo maray arrintaas oo ay kuwa eh, liberaalku ilaa xad markii u dambeeyey ay ku qanceen oo ay aqbaleen laakiinse nationalku ay weli diidanayeen ay kasoo horjeedaan saddex marka marka gurigii house representative ay soo dhaaftay ayay arrintii marka waxay usoo wareegtay waxa la dhaho guriga senadka ama guriga duqayda laba marka nationalka ka tirsan ayaa meeshaa joogta oona kuna jira eh, mucaaradka waxaa la dhaho cabinetka ama golaha wasiirada golaha wasiirada ee mucaaradkayna ku jiraan labadan joogta ee, ee, ee, sanadka joogta Waaw.
markaas waxay dhaheen arrintan annaga mm, waxay kasoo horjeedaan mabda anagii ururka- manin arrintan kama qayb qaadanayno macnaha nationalka diidan nationalka diiday ha Waa hagaag.
qoladii baa marka waxay dhaheen eh, kama qayb qaadanayno markii doorashadii dhacaysay looma baahanin oo arrintii way hirgashay Ya.
oo waxaa taageertay greenka iyo ur- kuwii ururadii yaryarka ahaa iyo iyo independentigi iyo wixii baa taageeray saa daraaddeed dowladdu eh, liberaalkuna waa taageerhayaba saa daraaddeed arrintii oo- looma baahanin inay istaagto mayna istaageen way hirgashay laakiin ujeeddada iyagu ay rabeen waxay ahaydun inay dadkoodii u sheegaan oo ay dhahaan arrintan aad diidan tihiin annagu waan kasoo horjeednaa waan diidnayoo waa kanoo oo maanan codayn waa hagaag laakiin arrintii barobalen bay keentay Waa hagaag.
wax waxaa jirta la dhaho liibano oo aad u muhiimsan dadku inay ogaadaan si siyaasiyiinteenna xataa ay u ogaadaan waxaa la yidhahdaa waxa la dhaho cabinet solidarity wax la dhaha jira cabinet solidarity cabinetku waxaa weeye waa golaha sare ee wasiirada waa meesha ugu sarreysa ee dalka laga maamulo ee go-aamadiisa muhiimka oo dhan laga go-aansado mu- mucaaradku tiisu isagu wax weyn muhiim ma oo marday mucaarad yihiin laakiin se de waxay u dhigmaan mar kastaba tii dowladdii bay sharow u yihiin midii dowladda ahayd ee yay iyaguna la mid yihiin marka isku xeer bay marka leeyihiin xeerkaa marka muxuu leeyahay markii meeshaas la joogo wax aa la soo dhigo ka dood ha la iscuno ha la isruugo waxaad sheegaysa sheeg isku day inaad ishor istaagto laakiinse markii cod loo qaado oo aqlabiyaddu ay dhinacaa martoo lagaa badiyo oo haddana ninkii ruuxii liidarka ah uu dhaho yes arrintaa waana odhotagare sidaasaan qaadanay Waa ogolaaday.
waa inaad waa inaad taageerto wey ma ma la ogolo in xataa fikradaada sheegto lama ogolo lama ogolo xataa fikradaada inaad arrinta anigu waan kasoo horjeedo lama ogolo ruuxa eh, eh, backbencherka la dhaho ee ururkun iskaga jira ururkayna u fiicneen waxaa la dhihi waa naqa- ma fiicnid baa la dhihi laakiin wax sharciga uu jabinhayo oo saasa ma jirto hadduu dhaho waran arrintan ma jecli waan kasoo horjeeda uu dhaho laakiinse cabinetka markii la waa so critical arrintaa waxayba gaadhi maadaama nationalka gaadhi oo dalka sidii loo maamulhaya ay gaadhayso lama ogolo waaba arrimaha cabinetkana sideeduba libaanad ogtahay mooyeene soddon sano baa la xidhaa Bar- hadda baarlamaanka australia eh, sorry go- dowladda australia aan joogno ee hadda Dan- eh, abna adan albanisi uu hogaaminayo mar kasta oo cabinetku ay kulmaan wax alla wixii go-aan aha oo ka soo baxa deliberationka waxa la dhaho hadallada la soo jeediyey fikradaha la soo jeediyey riboodka la hor keenay waxa laga dooday uu ruuxu yidhi sidan aniga ilama oo kan iyo waa ila tahay sidan ka waran sidan ka weyray ee marka dambe deedna go-aan la qaatay go-aankii inbaa soo bixi mooyaane dowladdu saas iyo saasay qaadatay inbaa la dhihi mooyaane Laakiin xaggee la waxa kala hoose- maray iyo Ah.
ee, yaa fikraduhu maxay ahaayeen iyo xagga yaa jiray iyo xagga yaa jiray iyo lama sheegi karo laga hadlay bal rikoorkaana waaba la xidhi waxaa la siilgarayn for thirty years soddon sano markay kasoo wareegto yaa january kow yaa la furaa markaasaa la dhihi oo soddon sano ka hor Shan Allah.
waxaanay dowladdu ka doodaysay waxaana meeshana la kala istaagay marka arrinta usoo marka waxa waye arrintiiba marka l- maadaamay nationalkii qolo kabnetkiiba ku jirta oo ogaa wixii la isku waafaqay ay jabiyeen yaa markan islaanta liberaalka ah ee mucaaradkana madaxdaba waxay tidhi arrintan waa unacceptable waxay jebiyeen eh, xeerkii iyo iyo heshiiskii kabnetka bay jebiyeen marka maadaama ay arrintii ay ka soo horjeedsadeen waa inay resignation ay ay is- is- is- Is- ka- is casilaan meesha iska casilaan Waa hagaag.
waayahay bay dheheen qoraalkii bay soo qoreen waraaq bay soo qoreen le yes waanaga waxba kama qabno waan waan ugu talagalnay haddaadna leedahay eh, aan is casillo waan is- casilid bay soo dhiibeen Waa hagaag.
marka casilid soo dhiibeen ba iyadana waxay tirigaraysay mid kale Ay.
nationalki oo dhan Ah.
yaa waxayba dheheen ba arrintan unacceptable wey kii mucaaradkii lid- leaderka hogaaminhaye ee, ee, nationalka hogaaminhaye ayaa wuxuu yidhi arrinta la aqbali kara ma jirto Sa.
waxay ahayd inay naagtan mucaaradka hogaaminaysa inay wax la In la timaado tashato.
inay xal la samayso may wuxuu isagu ka hadlayay inay u dulqaadatay U dulqaadatay.
ahayd arrin xasaasiya weeye waan ognahay kan baa jira kan baa jira waan ognahay anaguba inay saa ahayd inay wuxuu rabay weliba afka uu ku dhuftay in eh, ay iyagu iscasilaan Sa.
laakiinse laga diido literal taas wuxuu rabay Waa hagaag.
inay dhahaan eh, sharcigii baad jebiseen markii la dhaho yes of course waan jebinay eh, waxaana rabnaa inaanu iscasilno inay dhahaan oo waraaq resignation ay soo qoraan naagta marka mucaaradka ay tiraahdo deedna look eh, waxaad samayseen khalad buu ahaa waa dabdarayn farta loo yergelgilo la dhaho arrintaasi maba la qaadaysan mar dambe inaynan waxaas kale ku dhaqaaqaynin Waa hagaag.
oo dheena ay dhahaan markaad deedna lahdeen look ma idinka aqbalahayo resignationka Marka- waxoogo yaroo iska xaal mastuura bay ahayd Bay ahayd.
laakiinse arrintii ma noqonin markay tiri eh, qoladii dheheen okay resignation aniga waan soo dirnay islaantii mucaaradkeena saxiixibay bay ku ogtahay tahay i accepted waase waan aqbalay bay tiri qodobkii way ogolaatay macnaha qodobkii ay diidanayeen nationalka maya qodob lagama hadlahayo qodobka isagu waa hirgeliy qodobka- no no no qodob ma oho soo ma aynan baarlamaankii doodiisii markii bar- codayntii Ha.
soo kamayna hor imaanin Waa sax.
oo mayna la fadhiisanin qoladii kasoo horjeeday Waa sax.
yayba kuraasi la fadhiisanoo way kasoo horjeedeen waxay dheheen arrintan ma rabno inuu baarlamaanku asixiyo waa gartay qoladan arrinta saa samaynaysana waxay ku jiraan de kabnetkay ku jiraan Wee, sax.
oo waxan ay diidahayaan Sax.
waa wax golaha sare ee mucaaradku uu isku soo waafaqay bay ahayd waa sax si babligan arrintan inay uga hadlaan maba ahayn fikradooda inay sheegaan markay saa dhacday ayay naagtii marka eh, eh, susan miyaa la dhahaa ee liberaalka ee ee mucaaradkana madaxdu ahaa Ah.
ayaa waxay tiri de sharcigii waxaad jebiseen xeerkii Xeerkii kabnetka cabinetka.
yaad jebiseen waa hagaag marka arrinta inaad samaysaan ma ahayn Waa ma ahayd ma eh, ma ayna ahayn inaad samaysaan waxaa marka iska caadi ah marka oo ay qasab ku tahay mar hadday jebiyeen ma dhihi karaan waan jebine eh, m- eh, maxaad qaban kartaan ma dhihi karaan daasaan wogdaad wey waxay tahay sida caadiga tahay inay resignationkooda ay dhahaan waan iscasilinaa waynba dheheen ba annaga arrinta way nagu adkayd ma samayn karno Sa.
Eh, waxay kasoo horjeeday mabda annaga dadka aanu matalanay kasoo horjeeday saa daraateed eh, ma samayn ma ana samayn karin markay saa dhahaan ay dhahaan deedna waanu iscasilaynaa haddaba markay iscasilaan ay waraaqda casiliyada marka ay soo qoraan waxay ahayd marka intay naagtan eh, mucaaradka hogaaminaysa la tashato midkan eh, nationalka hogaaminaya ay tiraahdo waa say rabeen weye maxaan samaynaa oo ay dhahaan dee lukati waan ognahay dadkani khalad bay sameeyeen laakiinse arrintu waa arrin xasaasi ah annagoo dhan bay raadeen nagu samaynaysaa dadkii ururka annagoo dhan baa arrintaasi taabanaysaa kan kan weeye how about in ay mar hadday iscasileen oo ay dee ma- dad minis way ka xun yihiin wixii dhacay ayna ballan qaadaanna mar dambe inayna samaynaynin og yihiinna waxay sameeyeen khalad inuu yahay how about inaad diido oo tiraahdo idinkama aqbalahayo Eh, eh, Qodobkaas.
waa nooc waa waxa waye liibano haddaan idhahdo ruux baa ku marti qaadahaya Sax.
oo ma im- m- m- saas unbay la mid tahay waxan waa iska nooc iska qadarina weeye ma oho inay i diidi karto dhigta qasab shaqadan ugu jiro meesha ma oho Waa gartay.
Eh, macnaha waxaa weeye uun wax iskoolkoolin weeye oo game baa lasu ciyaaraya macnaha oo Waa eh, macnaha diblomatic wax noocaas oo kale ah waa gartay oo ruux aad eh, eh, tiri kaalay oo guriga igala qadee oo ku yidhi "Maaniyo, iga daa, maar kale wuu rabaa inaad qadan ka- ama qadan kaa bixin sorry ruux aad leedahay qadan kaa bixinay misaal ahaan waa misaalka ugu sahlan ee dadka macnaha siga si u fahmaan ay.
kaal hebel uu qadan kaa bixinayaaye "Maaniyo, iga daa, maana iska bixinay war mee kaalna kaa bixin?" marka marka waxaad sidaas caadiga tahay waxaa weeye ruuxani wuxuu rabaa inaad ku yaro wado marka dambana uu ku aqbalo marka hore wuu yaro diidi Wuu diidi, wuu marka yaro dambe- diidaya waa laakiin sax.
diida dhaba ma oho Waa sax.
wuxuu rabaa inaad kusii wado Waa sax.
haddaad eh, intuu ku dhaaqatay warqadaan kaa bixiyo dhamaan meenaas ka bixin karto, ood shib ka tiraahdo Waa gartay.
waxaa loo fasiraya marka hore in dhab inaan kaa ahayn oo kale marka tii oo kale weeye Waa marka waxaa la rabay inay eh, marka idhaa waa iscasilaynaa Aha.
annaga waan ognay wixii dhacay mabda annaga ahayd sidan eh, arrintii baa nagu adkaatay laakiinse waan iscasilaynaa inay tiraahdo deedna okay eh, waan fi- ka fikiri inay tiraahdo deedna eh, casilidii idinkama yeelin saasay iyo national ku rabeen Very ma nice.
dhicin eh, naagtii mucaarka iyada nafteeda arrintii wayba aad bay ugu adkaatay Sax.
waxay tiri qoladan un kolba sii baxaysa soo baxaysa baxaysa. Anigu markaas soo- waxay tiri wayba waraaqdii bay qaaday wayba- waxay tiri accepted your resignation
marka waa markay saa dhaheen Aha.
yay deedna arrintii cirka isku shareertay Waa kii eh, n- eh, hogaaminhayay nationalka Wow.
bay gaadhay wixii o dhan buu isugu yeedhay qoladii cabineta ku jirtay maca asagii baa yimid markaas waxay dhaheen saan u dhannahay haye we resigning from the Waa from the cabinet.
cabinet Ah, ha okay.
saan u dhannahay Sax.
we resigning from the cabinet Aha.
Eh, arrintii heshiiskii aanu kula jirnay eh, liberalkana Sax.
halkaasuu ku burburay waa waxay mu- mucaaridka marka dhabarjab weyn bay ku noqonaysaa warti weyn bay ku dhacsan tahay ha marka hadda inay arrin iyadoo hadda la rabay inay iyadoo dharbaaxa xun ku dhacday doorashadii u dambeysay oo haddana ay islahaayeenba hadda inay soo kabtaan Waa, waa.
inayba halkaa hadda ay ka taagan tahay oo wax la yaab la weeye oo laleeyahay self destruction waxa la dhaho kale ma loo tilmaamayo dad iyagiiba isburburinhaya isii waxaynaya dhulka is sii gelinhaya marka halkaasay maraysa hadda markii igu dambeysay maanta hadduusan wax soo bixin Sax.
wax dha- uma malaynhayo inay waxay u badan tahay inay soo noq- isku soo noqon hayaan Sax.
Eh, waxaa liibaanoo mid kale iyadana xiisad muhiim baa jirta oo rabay Eh, arrin baa marka socota qolo nationalka ahaa ayaa waxay leeyihiin ninkan nationalka hogaaminhaya shaqo fiican muusa qabanin oo waxay ahayd inuu kooxdiisii uu eh, isku sudubarido Eh, arrintan inuu maamulay ahayd therefore ninkan leader fiican ma oo khalad buu samaynayaa laakiinse haddana nationalkii baa intoodii badan arrintan ayaga aad bay u taabanaysaa ma rabaanna waxayna cugdad ka qabaan mar kastaba inay qolada laangaabka ah ee liberaalka un daba socota in loo arko cugdad bay ka qabaan waa hagaag hadda arrintaas saas weeye tii waxaa kuu timid marka dhinacii lib- eh, liberaalka kuu timid liberaalkana naftigooda kuwa ayagana waxay leeyihiin islaantan eh, mucaaradka hogaaminaysa arrintan si fiican oma aynan Maarayn.
o- omaynan omaynan maaraynin sababtoo ah waxay ahayd siduu qoladan ay sheegayaanba in arrinta hoos loo loo xaliyo Sure.
Eh, wixii dhacayba waa dhacay in qoladan farta loo gilgilo la dhaho waxaad samayseen khalad buu ah waad ogtiin sooma aho ay dhahaan ha waan ognahay eh, mar dambe inaynan u noqonayn waad garanaysaan sooma aha ay dhahaan waan ognahay markaa deedna eh, la dhahaa deedna okay waan kasoo fikiri inaad inaad eh, shaqadiina sii wadaysaan iyo inaan idinka aqbalo waan kasoo fikiri intay tirahdo markay maalin iyo wax noocaas oo kale ah, Kadib ay tirahdo deedna eh, ma idinka aqbalin shaqadiinii kusoo noqda inay tirahdo laakiin se sidii maanaha maxaa la yidhi dhurwaa dhinacu usoo usha loogu dhuftay oo kale Waa, soo iyo dhaqays.
isla markiiba tiri ma ma soo Waa- reeseen waa ba aqbal.
waman aqbalna bay tiri Waa hagaag.
marka kuwa marka waxay dhaheen arrintaasi dhaawac bay u keeni doontaa oo islaantan mucaaradnimada waa laga qaadi doonaa liberaalka laakiinse waxaa iyadana lagaga jawaabay oyna u eg tahay hadda waxaa la yidhi maalmaha ugu horeysa ilaa isbuuca ama dhowrka isbuuca ugu horeysa liberaalku waxaa la yidhi ma samayn doonaan saas why waxay u ekaanayaan inay eh, abaal u abaalgudahayaan sida ay nationalku u dhaqmeen
waa hagaag arrintani waxa meesha ka socda liibana waa qabiilaysi qabiil- soomaali baa la dhahaa qabiil lagu sheegaa meesha waxaa ka socdaa qabiilaysi wey Hagaag.
marka waxaa aakhirka waxay kusoo urursanaysaa Sax.
qolo ruux dhihi kara oo dhahay ha islaantan waxbay waxaysay ama ninka nationalka hogaaminaya nin intuu soo istaaga dhihi waxbay khaldeen waa in la bedelo ma- way adag tahay Waa hagaag.
sababtoo dadkii kale waxay u arkayaan ha annagu hadda dagaal ku jirna Haye.
oo qoladan eh, halgamayna ayaad ruuxii liidarka ahaa Ah, ayaad haddana- dabarjabin ku samaynaysaa Waa hagaag.
marka saa darteed wax soo istaagi karana way ku adkaanaysaa Sax.
ruux walba wuu ka cabsan waa hagaag ee xataa hadduu ruux la helo geesinimada watana Aha.
waxaa laga yaabaa inuusan gu- inuusan guulaysanin oo dadka khaasatan kuwa baarlamaanka ku jira ila waxa u codaynaya shacabkii ma aho ee xubnaha caadigana ma aho waa kuwa baarlamaanka ku jira un wey Wa- waa hagaag.
marka qolada baarlamaanka ku jirana waxay dhahayaan "Lala, arrintan ma rabno annagoo hadda eh, dagaal ku jirna oo qolo aanu eh, ruuxii uu iswaxaynayo inaga darteenu u samaynayay inaan dhabarjabin ku samayno Waa.
ee, ee, munaasab ma aho lidaaba marka waxaa laleeyahay hadda aad loo qiyaasaya ee haddana bisha soo socota iyo isbuucyada soo socota Sax.
islaanta mucaaradka hogaaminaysa iyo kan kale nationalka hogaaminayaba Waa sax.
la- o- la- laga qaadi mahayo Sax.
laakiinse waxaa aad iyo aad loogu malaynhayaa oon aniga naftaygoona aaminsanay inay dhici doonto inayna islaanta susan lo inayna sii sii jiraynin Ma laga yaaba- sababtoo ah way qastay aad bay aad bay way ku feelgaroodaan saa ma dhaho.
laga yaabaa xamdiyo in nationalka sidiisaba uu iska yahay qasmira isaga naftiisa uu saa macnaha wax walba lugta ugu walaaqayo loo adkaysan la'yahay marka taasna ay sababtay dulqaadka qofkii inuu ka dhammaaday horta eh, taas waa suurtagal laakiin mid kalaa iyadana soo xusuustay oo meesha ku jirta liibanow naagtii la dhihi jiray buulen hansen Ha.
yaa arrintan horta iyada naftigeedu qayb weyn ka ciyaaraysa gamekan behind the scene Haya.
taasna wuxuu yahay horta waad la socotaa nin nationalka mar hogaamin jiray marna ahaaba ra-iisul wasaare ku-xigeenka australia ahaa ayaaba horta mogta buulen hansen ku darmaday Waa.
Bon- bonamy joyce nin la dhaho hadal badan oo qad- qad- dhow- dhowle ah waa hagaa yaaba intuu ka baxay nationalkii yuu wuxuu u wareegay eh, bowlen hanson gruubkeeda Waa sax.
bowlen hanson ba marka waxay baryahan carcar aad u kulul iyo waxay ku haysaa dadka u codeeya nationalka marka nationalka waxa waxyaalo badan ay u samaynhayaan waxay dadkoodiiba iska gadahayaan ooy leeyihiin hanaga aadina buulin hanson hadday buulin hanson crazy tahay annagaba crazy baa noqon kara
Waa hagaag.
Ha, Waa si- marka marka buulan hansan baa horta meesha ku jirta Waa oo de- waxay dhahaan waxa la dhoo kale the elephant in the room Waa hagaag.
weeye arrinta marka national bartigu inay saa u dhaqmaan oo ay doonahayaan inay wax iska muujiyaan oo weliba intay qol- sal- labo samaysay arrinta kheyru caadiga ah inuu maamulkii dhannaa oo ku taageero oo ay dhahaan ba xataa waan ka baxaynaa abaal dowladdii maamulkii eh, xulufanidu waan ka baxaynaa wax loo dulqaadan waxay karo ku maaha.
tusaysaa in ay aad khatar weyn ay dareemayeen inay kaga soo socoto Waa sax.
buulin hanson iyo kooxdeeda Waa hagaag.
oo ninka haddana waxaa maqlaya mar mid kale ba asna waxaa layidhi yaa raacaya Sax.
xataa afti iyadana mar dhow aan sii fogay la qaaday waxay tusaysay in ayba isku dhow yihiin national- eh, ina- inay dhaafeen bolin hanson groupkeedu inuu nationalka ama uu aad ugu dhawaaday ama la gaadhay ama inuu wa dhaafayba wax noocaas oo kale ah yaa- yaan ka maqlay marka marka waa arrin saas horta marka nationalku waxay la betelaan nationalku inta badan dadka baadiyaha dega taasna waa in la ogaado wey dadka nationalku waxay matalaan dadka baadiyaha badan No- eh, liberalku waxay guud ahaan matalaan dadka eh, sida businesska ahaa Xam- dadka dabaqada sare lagu xamdi tilmaamo aan kaa dhex galay eh, maanta eh, sandhaydii waxaa dhacay labaatan iyo lixdii january Mm.
eh, waxay ahayd muxuu ahaa australian day waa runtaa Wax- waa runtaa aniga wax- waan libana waan iloobnay taasna australia day bay ahayd Eh, waxaana dhacaya mudaharaad waa maalin aad la isugu khilaafo Eh, waxay dadka indigenouska wadanka loogu yimid waxay leeyihiin maalin xornimo ma aho waa maalin nala qabsaday Waa- waxay dhahan invention day bay ku magacaabaan marka in maalin waxayna ku daa- dib u xusan waxaa weeye waa maalinkuu ninkii captain philip Ah, ninkii iyo- ugu horreeyey ee friidkii ugu horreeyey ee british intuu kasoo qaaday waday Ha.
uu sydney kasoo degay waa weye something like that, ha, january date-ka.
labaatan iyo lixdii.
Ah, labaatan- Sydney-una ma- kasoo degay.
maalinkaasuu meesha ka soo degay markaasaa marka hadda wixii ka horreeyey waxaa lasku isku waafaqsan dadka dee yurubiyaanka iska ahayeen Aha.
maalin hadda waa maalinkii dhulkan aan haloonnay Waa hagaag.
dhulkan jannada noo noqday maalinkii aan haloonnay weeye Waa hagaag.
marka dee saasay ugu dabaaldegi jireen dadkii aburjinka hadda way soo baxeen way noolaadeen adduunka oo dhan baa wada arag noqday innagaan nimid oo wixii aan shaqo ku lahayn dhulka waa fiican yahay laakiin sida annagu maalinka wax way nooma sii oho Waa hagaag.
markaasaa sheekada marka waxaa la isweydiiyey war dadkan dee dalba- dad baa meeshan joogay oo la gumaaday oo la laayaye Waa hagaag.
haddee hal qol un baa You've been listening to a 3CR podcast produced in the studios of independent community radio station 3CR in Melbourne, Australia. For more information, go to allthews.3cr.org.au.